kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada madasha sigista oo aalaba aan idinka soo gudbinno barnaamijyada ama waraysyada dhinaca siyaasadda soomaalida maantana waxaa marti noogu ah madasha sigisti suldan abubakar cilmi weber oo isagoo haatan jooga magaalada boorame suldan weber marka hore kusoo dhowow madasha sigisti waan dhowahay waayahay suldaan abubakar cilmi weber su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxa weeye xilligan aad ila hadlaysid halkee baad joogtaa xaggee ku sugan tahay ha adeer aad baad umahadsan tahay waana idin salaamay waxaan joogaa waan ku suganahay meel ku dhow magaalada boorama duleedkeeda abaan joogaa waa tahay marka ma ciidankaaga baad la joogtaa mise iminka keligaa baa tahay
ha ciidankaagaan la joogaa ha xero ciidan baan joogaa ha waayahay suldaan weber su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeyaan bal si guud iga waran xaaladda dhaqdhaqaaq ee ciidankaaga aada iyo aad bay wanaagsan tahay runtii aad iyo aad bay wanaagsan tahay ciidan xaqudinana weeyi ciidan moraalkiisu aada u sarreeya weeyi ciidan aaminsan inay xoraysanayaan dhulkoodii oo gardarrooyin qabiil kale oo lamida iska dulqaadayaan aaminsan weeyi marka moralkoodu iyo shaqadooda iyo siday yihiin oo dhanba aada bay wanaagsan tahay marka shaqadiina u weyn iminka ad qabataan waa maxay shaqadayna u weyn een iminka qabanaa waxa weeye recruiting yaana in ciidanka ama la tababaro ama siye maxaan ku idhahdaa la habeeyo ama lasoo badiyo si uu u hanto dhulkiisii maalintii ay laga maarmaan noqotona way dagaalamaan marka iminka xilligan lagu jiro miyaad samaysaan dagaal ku dhufoo ka dhaqaaq oo kale ah oo aad ciidamada somaliland u geysataan mise weli waxaad ku jirtaan tababarkii iyo in aad ciidankaaga marka hore soo saari ha labadaba waanu samaynaa tababarkaan u badan nahay dagaaladana ku dhufoo ka dhaqaaqda iyo kuwa ka waaweynbana way sameeyaan awood badanna way u leeyihiin in dagaalo foolka foola qaadi karaan laakiinna waxaanu dhowrnaa inaanu shacabku dareenka shacab ee qabiilkiciibtu inaanu colloobin shacbiga caadiga baanu xoogaa dhowraa markaasi cilmigaysan bay u dagaalamaan sultan weber wararka qaar baa sheegaya tan iyo intii aad ku baaqday in aad jabhad samaysatid aad hormuud ka tahay dabeetna aad ciidamada somaliland iska celisaan amaba aad iska caabisaan wararku waxay sheegayaan in muddo yar kadib ay kaa kala lumeen ciidamadii amaba saraakiishii ciidamadaasi hogaaminayey oo ay haddana dhinaca somaliland ku biireen warka caynkaasoo kale kala tilmaamaya maxaad kaga jawaabahayd runtii wararka caynkaasihi waxba kama jiraan insectis ah oo muhiimahi wax kama jiro wuu soo badanayay maalintu maalin ciidanka iyagu uu soo badanayay bishan berintanka u noqon doonta afarteeda ayaa noo lix bilood ah annaga ciidan hoose ka bilownay ciidan aada u fara badan qabsanna kara dhulkiisa ayaan haysanaa nin iyo laba ku xoogaa daala oo iska noqda markaa magaalooyinka iska jeclayso waan issoo dhiiba yidhaahdaana way iska jiri kartaa meel kasta way ka dhacdaa taasina oo laakiinse sidaas u ciidanka iyagu aan wax dhibaatii marna ii soo gaarin somaliland waxay ku celcelisaa suldaan weber culays badan ma leh kuma hayo dhib weyn somaliland waa nin keligii cadhooday waxba ma samayn karo maxaad kaga jawaabi lahayd way iska hadlayaan xaqiiqada kamay hadal siyaasada aada u liidata oo aan xaqiiqada ku qotobin ayay ku cimri dheeraysanayaan ma ihi keli waxaan isu qabaa inaan boqolkiiba sagaashan iyo ka badan aada uga badan mabda-ooda inaan hogaaminayo beelo aada u waaweyn oo meesha samaroona magada buurse la yidhaahdo marka kelina kuma ihi maxaan ku idhahdaa nin keligii iska cadhoodayna ma ihi wehel badan badan badan baan uhaystaa waxaanan ka soo gudubnay iyagoo odhan jiray maalmo yar baanu kusoo qaban doonaa kusoo garbaduubi doonaana waxaa beenisay inaan dad badan haysto suldan weber salaadintii kale ee beesha iyo shacabka beesha aad matishid marka aad xidhiidh la samaysad ama ay kula soo xidhiidhaan maxaad dareemaysaa ma inaad wehel haysatid mise inaad ra'yiga ku kala duwan tihiin
runtii in yaro in runtii in maxaan ku idhaahdaa adkaysiga halganku leeyahay aan haynin oo ku yara culus tahay xagga in la halgamo mooyaane waxaan qabaa badankooda inaan isku fikir nahay inta aanan isku fikirka ahayna in maanta ka yaro fikirayso culays badani saaran yahay weyi baan odhan karaa laakiin waa isku fikir baanu nahay tan iyo intii aad suldaan abubakar cilmi weber aad ku baaqday in ciidan aada buurta la geshid dabeetana aad wax iska caabidaan amada wax iska celisaan si kastaba aada ugu yeedhide dhinaca mas-uuliyiinta somalilan xidhiidh ma kula soo sameeyeen bal in wadahadal iyo nabad miiska lasoo wada fadhiisto
maalmihii u horeysay iyo kooxaga jublayl xoog la wada ayay haddana jilibada odayaal jilibada aan isxigno ka mid ah oo gadabursiga xoogaa soo dirdireen laakiin se xidhiir raadin toosa iyo wadatashi toosa ma ahayn aga jublayl odhanaysa haddaad soo qaban weydeen suldaanka waad ka warwari doontaan sidaan markaanu soo galbaduubno kacaaga jublayn iyo cabsiyo noocaas ayay kusoo dari jireen ay kusoo diri jireen laakiinse marnaba yacnaa si cilmiyeysan oo dad siban oo soomaaliyeed oo muslim ahoo wada jira in wax loo qaybsado ama loo wada tashada kumay soo darin marnaba
suldaan wadur mustaqbalka maxaad is leedahay xaalku muxuu noqon doonaa sidee xal loo heli karaa baad is leedahay haddii adiguna aad ciidan halkaa la gashid mas-uuliyiinta somalilandna in ay tooda iska raacdaan sidee laisugu iman karaa oo xal nabadeed loo wada gaari karaa ha mustaqbalku wuxuu noqonayo wuxuu wanaagsan buu noo noqonayaa annaka wuxuu noqonayaa mustaqbalku aan olaniyadna ka shakisnayn ilaahay buu ku xidhan yahay wuxuu noqonayaa soomaalida dad baa kala dareeriyey iyadoo dawlada baynu kala dareeray qoloqolo iyo qabiil baan loo kala dareeriyey gurubo qolooyin gaara ama gurubo gaara ayaa kala dareeriyey u suurtoobi maysa gurubadii soomaaliya wada jirta kala dareeriyey inay qabiillo gaara jeebka ku wataan inaan u suurtoobayn buu noqonayaa qabiil weli oo soomaaliyeedba inaan qabiil kale una ku hoos jirayn buu noqonayaa taa adduunku ugu soo gurbaday ee qabiil qabiil ha loo kala joogo ilaa idii heshiisa mooyaane hana loo kala danaysto markii dambe lagu geynayay ayuu noqonayaa annaguna waxaanu nahay qabiil qabiilooyinka waaweyn ee soomaalida ka mid ah aan qabiilna ka kusii haysan karin dhul gaarana leh dhul ay wada degaan qabiilooyinka kalena leh marka xaqa iyaga inaan helno qolo walibana dhulkeeda ku koobnaato ayuu noqonayaa
idinkuna markaa idinkuna markaa ma waxaad rabtaan in aad gooni u go'daan mise waxaad doonaysaan inaad soomaali weynta kale kamid noqotaan oo aad ku biirtaan
runtii dad soomaaliyeed baan nahay waxaanu nahay waxay soomaali leedahayba wanu leenahay isku afbaan ku hadalnaa isu diin baanu nahay isu dhaqan baanu nahay waddan quraanu wada ahayn koono fogna waanu ku naallaa qolada dhibta badan ee iminka la dagaalamayna dhinacii soomaalida naga xigtaa sidaa soomaalidu hadda u goboloobayso inaan u gobolowno soomaalida lafteeduna gobollada u samaysmayaay dowlad goboleedyada u samaysmayaay ay noqdaan kuwa nadiifa oon qabiilla ku hoos dulmarayn gobolkeeda dowlad goboleed kalena waxu dhimayn oo laisla wada ogol yahay noocaa markay noqoto haas waan ogolnahay sidaa waa tahay suldaan abubakar cilmi weber haddii su-aal kale aan ku weydiiyo xilligii madaxweyne daahir rayaale kaahin uu madaxweynaha ka ahaa somaliland iyo intii uu mas-uulka ama madaxweyne ku-xigan ka ahaaba isku soo wada dar toddoba sannadood waxa uu ka mid ahaa laftiisu beesha ama dadka aada suldaanka u tahay muddadiisii oo kale marka la eego suldaan weber juuq iyo jaktonna lagama maqal somaliland baad ka tirsnayd nabad baad ku joogtay hadalkaaga lama maqli jirin inta badan markii uu ka tegey madaxweyne daahir riyaal kaahin mas-uulnimadii ama madaxtinimadii somaliland duurkaad gashay jabhad baad ku baaqday ciidan baad samaysatay dabeetana dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa baad bilowday welina waxaad kusii adkaysanaysaa inaad kusii jiri doontid ilaa intaad xal u helaysid in awdal shacabkeedu ama ay gooni ugaan amaba ay istiqlaaladii u gaaraan arrimahaasoo kale marka laysu geygeyey meen la odhan karin sudaanka laftiisu interestigiisa ama dantiisu eeganayay xilligii uu fiicnaa ee beeshiisu ay haysatay madaxtinimadana waa aamusnaa markii beesha laga qaaday madaxtinimada ama xilligeedii dhamaadayna dhinaca kale ayuu u bedelay su-aashaas oo kale maxaad kaga jawaabi lahayd suldaan weber waxaan su-aashaas kaga jawaabi lahaa si official aan uga jawaabi lahaa waa run daahirayaale kaahin wuxuu ahaa madaxweyne muddo dheer buu halkaas ka ahaa qolada iyaduu ahaa xilligii uu kada wadana adeerkaygu aniga ahayo jil raggaanu unka suldaanka u ahay uu ahaa gruubkaas muxaafidna waanu ahaa dawladdaas xilligaas oo weliba waxbaan la qaban jiray inta badan an gurba joog ahaa laakiinse dee waan xisaabtamaynay tijaabooyin baanu wadnay qabiilooyinkii qabiilka iyagu qabiilka gadabuursi wuxuu ahaa qabiil tijaabo wado siday soomaalidu u burburtay kow iyo sagaashankii markii la kala yaacayna annaka kolka horba xisaabinayna dagaalkaasi siduu ku balowday sokeeye haddana bal inaan nabad samayn karno oo nuqaladaa muddo dheer dhulka soo burburinaysay ururkaa snm heshiis la galno oo bal la isdhegaysto rag baa soo jeediyey markii la isweydiiyey sidee wax inoogu bilowdeenna snm waxay yidhaahdeen ofishalskeedii iyo odayadeediiba qolo la yidhahdo qoladaa koonfurta oo talyaanigu soo guumaysan jiray oo aan ka dhaqan duwanahay oo innagana ingiriisku dhaqan fiicanina soo siiyey baa balaayo oo dhan ka shaqayn jirtay xalaydalay aan ka noqonna maanta laga bilaabo ayay soo jeediyeen dembiga halkaasay saareen soomaalina waa kala tegtay dagaalada lama aad u baahan iyo burbur bubu ku marayay bal waxaanu qaadanay inay sidaasi run tahay iyo inay maxaan ku dhahdaa qoladaasoo dembiga aan u haysanay soomaali kala dirka raggii ugu muhiimsanaa inay been sheegayaan dabeetana tijaabadaas noo socotay eena qaadanay ilaahi rayaale markuu madaxweynaha kaila maalintuu ka tegayey maalin walliba tijaabadaasi inay beenoobeysay oo ay maxaanku idhahdaa siday noogu sheegeen aanay ahayn laakiin qabiilooyinka waqooyiga ay wada degaan ee sidooda lamida nimankani inay jeebadaha ku qaataan ay mar waliba fikirkay soomaali u burburinayaan oo yahay ayaa meeshii kasoo baxday xitaa intaa uu inaad arkay halkaa joogay ma ahayn nin xor u ah madaxtooyadiisa wuxaa nin dhibaatooyin badani ku haystaan nin loola dhaqmo sidii wuxuu geel u jira oo kale wadada maaragtay waayadii hore ragga geela loo dirto rag dufo tegey baa la odhan jiray fijo tegey oo qaaligeela la siin jiray sanadkii nima idaacadahoodii horey ka hadli jireenba iyakaa odhan jiray nimaan u dhalan baa dhulkani haysta xoog baanu madaxtooyada kaga soo saaraynaa marka niman aaminsan mar laba inaan wax la wada leeyahay oo la siman yahay inaan ahayn baa noo caddaatay erayo gaar ah oo marka shaqo la isku yimaado ama talo ay isticmaali jireen oo la yidhaahdo kaadaan usoo cabnay waan xisaabtamayna murti dhowr iyo labaatanka sano xisaabtii baa keentay inaan uu ka dagaalano
dhawaan waddankan maraykanka gaar ahaana gobolkan minnesota ee ha haatan aan kaala hadlayo waxaa booqasho ku yimid madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saydici waxa uu la kulmay beesha guud ahaan samaroon waxaana ushee uu u sheegay in cadaaladii sinaan ay beeshiisu ku haysato somalilan somalilanna ay haatan hor u socoto oo ay ka gudubtay xilli ay qabaa'il iyo beerbeero isu qabsato hadallada uu u jeediyey madaxweyne ku-xigeenku beeshiina gobolkan minnesota markaad iminka dhegahaaga ka maqashid oo kale haddii aadan warkaa hore u ahayn maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada waa maxay
runtii caliyow wax lala yaabo male waa nin siyaasi ah waa nin ka tirsan maxaan kutaa tiam ka tirsan urur ka tirsan siyaasad wata oo shaqaalo weeyi gobolada kale oo dhan sida maxaan ku idhahdaa khaatumo iyo meelo badan oo soomaalidana dad sidaa u shaqeeyo qabiilkoodii aanan u shaqaynine siyaasad kale ku jiraa way jiraan de systemkaasoo amraya inuu cabdiraxmaan hadlo oo wax sheego oo la diro haddii kale aanu shaqaalo usii ahaan doonin oo systemkiiba ayan amraya laakiinse way isognahay oo cabdiraxmaan way isognahay waa nin in adeerkaya wax badan oo ku idhahdaa aan soo wada qabanayna way jiraan oo hawlo ah waanan waxaan ku idhaahdaa runtii waxaan leehay wax luma ah inaan ka sheegana ma doonayo isaga laakiinse halka uu ku sugan yahay sida uu u dhigay maaha runtii siyaasadda unbuu buuxinayaa waana nin aan isigna weeyaan oo isku maaragtay waya wixii faa'iide kasoo baxana ilale aan hawshan u wado mahadsanid waayahay dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaani waa madasha sigisti oo aan galabta ama maanta uu marti noogu yahay suldaan weber amaba abubakar cilmi oo weber loo yaqaano oo isagu jooga haatan magaalada boorama asadna suudi ayaa dhinaca xidhiidhinta ee madasha sigisti inoo qaabilsan weli waxaynu ku guda jirnaa isla waraysigaasi suldaan abubakar cilmi weber aan la yeeshay suldaan su-aasha kale ee aan ku weydiinaya waxa weeyaan wararka qaar baa sheegaya in ay gacan ku siiyaan amaba ay gacan ku siiso dowladda etoobiya arrintaasoo kale maxaad ka oran lahayd xidhiirka adiga iyo etoobiya idiin dhexeeya waa mid sidee
runtii waxa weeyaan dad mandaqada degan baanu nahay dad maxaan ku yidhahdaa ethoobiana wax ka degan baanu nahay dadka yabu qabiilka yabu dad waxaanu nahay mandaqadaba muhiim aada ugu ah ilaa soomaalida ilaa iyo geeska africa oo dhan xaqudirirka aan aanu nahay ereyada ka socda yani ka baxsan xuduudda ethoobiya inaan nahayna wax taageero oo gaar ah oo la sheegi karo oo markaa la hooseyso siiyaan ma jiro
maadaama aad doonaysid soomaali weyn oo aad doonaysid inaad dadkaaga ka mid noqotid oo aad ka soo horjeedid haatan somaliland iyaga xidhiidh ma la leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya ama haddaan si toosa ku weydiiyo madaxweyne xasan sheekh ma xidhiidhaan ma isla hadashaan side sidee waxu jiraan lama lihi bay lamali runtii lama lihi soomaalida badankeeduba waxaad moodaa meesha doonaha ku noolaato ilaa dawladda federaalka soomaalida dacidayda isa soo saarto isbaraacda mooyaane in maxaanku idhahaan cid kale lala hadlin lalana rabin oo waa tii la odhan jiray lixdii ururee soo dagaalatuunbaa wax saxeexda la odhan jiray markaa weli xilli aanu isbaraxnay oo dhulkayaga wada qabsanay oo naharanay oo ay soomaalidu na tawdo ma gaadhin baan idhaahnaa marka ma lihin weeyi murtidii wax idhiidha oo gaar ah oo noo dalow suldaan weber waxaad ahayd amaba aad tahayba suldaan beel ka mid ah beesha samaroon haybaddii iyo sharaftii suldaannimo ee aada lahayd ee aad ku joogtay waddankaaga gudihiisa iyo xornimadii wanaaggii iyo nabadii waxaad xidhnayd sida dhaqanka salaadiinta lagu yaqaano cimaamadii suldaanka macawis jabeer hindiya cimaamad rushwana macawistii qurux badnayd bakooradii lagu yaqaynay salaadiinta waad talin jirtay bulsho weyn baad hor fadhiisan jirtay xilligan marka aad ila hadlaysid waxaad gashan tahay tuut tuutihii ciidamada waxaad sidataa qori aakeya waxaad ku jirtaa buur laga yaabo inay aada u qabooyo dhaxan badan tahay ay dhib badan tahay waxaad noqotay nin ciidan ku dhex jira oo tababaran oo dagaal dhufays ugu jira bal waxaad ii sheegtaa labadaa nololood ee aan ka sheekeeyey dareenkaaga iyo damiirkaagu waxa aad dareemaysid suldaan weber
runtii anigu wari ma qaato diraysna badana ma xidho waxaan xidhaa dharka caadiga ah badana aha carabiga iyo saraawiisha ayaa sa xidhanahay oo dharkii kale ee dhaqanka qurama xidhni oo xaaladaas ama xaydin waa laba nololood oo runtii aada u kala duwan oo tanitu maxaan ku idhahdaa lecturina lagu talinayo iska raaxaysi lagu talinayo iyo fadhi iyo adigoo gurigaaga lagu soo booqanayo lagu weyneynayo laakiinse waxaan taa ka doortay oo hawshan igu kaliftay marka aan arkay dadkaygii in aanu xuquuqdii aan ugu doodayay aanan u dhici karaynin anay dhegaysanaynin aanu haysaninna ma xuquuqdii u xaqa u lahaa aan imtixaankii dhalinyaradu u sinayn intaasoo qof oo imtixaan gashay loodii intaydii ay ii imanayso maalinta dambe la imtixaan baanu gallo kuwa aan ka horeynay baa nalo ka qaaday shaqa iyo la shaqaaleeyey maxay ku dhacday markaan weydiiyo maamulkana intaasoo jeer aan waxba kasoo dhicin kari waayey intaasoo jeerna anagoo salaadiinta gobolka ah aanu saamiga iyaga iyo waxaanu xaq u leenahay doonnay oo mid beri dhexdeesa aada maqli jirteen oo sodonkii xagga dhaqanka samaroon ugu sarreeyey siinaayo hor fadhiisteen iyagoo ka doonaya saamigoodii afka juula looga odhan waayey oo madaxweynuhu yidhi matalaadaan maanta kusoo dabaalanaya baddaan u baahanahay shan iyo toban cisho hor fadhiyey halkii markaanu dagaal badani oo ka qayb ahaa nagu dhex maray oo ku suldaannimo lagu shaqaynayo ahaa nagu dhex maray doorashadii deegaanka sayla oo rag nagaga dhintay si damaca iyadoo loo qaldayo darkaysid sanado badan baan kusoo shaqeeyey darkaa quruxda badan waxaa igu kaliftay inaan ka doorto taa adag ee dhaxanta leh ee roobka leh hauga sii daraato jiilaalkii oo december iyo january february iyo naxan nooca yurub ka dhaco kale uu dhulkaas ka dhacayay oo cimiladu ay isbedeshay ahayd berigii hore aan jirin haddana xaddigaan tan ku ahay waayo xaqii dabdaan baan iska ahay goofyad baan iska xidhanayaa dhar cusub baan xidhanayaa waa lisoo siyaarani baa fadhiya ma shaqaynin markaa tanaan haddi kaga axay waran laba hawlood oo aada u kala duwan oo aada u kala adag weeyaan marka haa walaal way kala duwan yihiin mar kale wakti lahaya aad aan u sharxi karaa hadda waktiga idaacadaha inagu kooban aad aad baad mahadsantay suldaan weber su-aasha ugu dambaysa aan ku siiya fursad aad kula hadashid shacabka aad matalaysid iyo dadka aad doonaysid fekerkaaga inaad usoo jeedisid ama usoo bandhigtid haddii kelmadaada aan ku siiyo suldaan abubakar cilmi weber maxaad usoo jeedin lahayd oad kula dardaarmi lahayd dadkaaga waxaan kula dardaarmi lahaa dadka gadabuursi ama samaroon meel kastoo joogaanba halga kani waa mid xaq ah waa mid dantiiniya waa mid sharaftiiniya hala taageero dhalinyarada dagaalamaysa ha lagu garab istaago waxba yaan la hagranin soomaalida kale ee xaqa jecelina ha nagu taageerto walada maxaad ku idhaahdaa gurbada aanu dagaalamayna waxaan odhan lahaa inamadiina ku dhimanaya xaqdarrada dhulkoodii ka yimiday inamada aad kasoo dirteen dhaqaalo fiicanna aanan haysan ee ku dagaalamo toddobaatanka doolar iyo askar ku qaadato inamadaasi ha laga daayo talada foosha xun ee ay ku dhimanayaan ee aan xaqa ahayn dhulkoodii ha ku noqdaan halanoga baxa dhulka dhulka yaga idinkuma imanayna kiina soomaalidu wataa qabiilooyin u kala kacday walba say isku maamulaysa iyaday jirtaa soomaalida kale meel walba joogtana waxaan odhan lahaa iyaguna maaragtay qolo qolo ku dul nool yaan la arkin waxyaabihii inasoo baabi'iyey weeyi maxaan kula dawladnimadeenii iyo sharaftii soomaaliyeed baabi'iyey ee qaxootiga inaga dhigay weeyi inaan isyasno qolo qolo la haysto u noqota ha laga saaro meesha ilaa qolo kasta xuquuqdeena loo ogolaadana dhulka soomaaliyeed degi maayo gobolada kale ee noo dhow sida maxaan ku idhahdaa sool iyo sanaag iyo dhibaatooyinka ka taaganna dadkooduna ha ka halgamaan hana u adkaystaan si midnimo leh oo wadajir leh kala daadsanaanta iyo ha ka baxaan kala qaybsanaanta goladan kalena maxaa isku dayday inay soomaalida jeelka ku ridato ummadaha lamidkaana ha ka waantawdo goboladana ha ka baxaan kuwa iyagana ha ka baxaan baan odhan lahaa mandaqadana dagaalada ha laga dhameeyo cadaalad baana saa dhamaynaysa in la sinmaan odhan laha
ugu dambayntii suldaan weber waa maxay fariinta aad u diri lahayd amaba aad u gudbin lahayd mas-uuliyiinta iyo madaxda reer somaliland ee iyagu ku dhegeysanaya maxaad odhan lahayd waxaan u diri lahaa nimankaa odhan lahaa aad baan isku garanaynaa wuxuu dhulkaa ka soo dhacay soddonkii sano ugu dambaysana waan isla ognahay kawaantooba baan odhan lahaa haddii ay jirto xaqdarro aad ka dagaalamteen diitu lamida ha ku samaynina dad kale oo walaalihiina oo aad degaan isu gaadhaan oo soomaaliyeed amaaba ciddu doona ha noqotee ha ku samaynina baan odhan lahaa ninkii yidhi ninka neceb ninkaan rabin dinaantiina adna diid sarrayntiisa ninkii yidhi inaa idinku idinka dhashay mahmanahaha iyo suugaanta dad aada u yaqaana baa tihiin oo murtida hela laakiin kuma dhaqantiin garta xaqa waxaan odhan lahaa naga daadguraysta ugu dambayn ciidamada wixii dambe ee ku dhintana idinkaa mas-uuliyaddeeda sii qaadi doona sidii dhibaatooyinka horeba aad mas-uuliyad badan ugu leedihiin baan odhan lahaa waa hagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay suldaan abubakar cilmi weber oo isagu haatan jooga magaalada boorame suldaan aad iyo aad baan kugu mahadinaya waraysiga aadna siisay
aad baan sidoo kale anayguna ugu mahadnaqayaa si aad ii waraysateen cali waa hagaag dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysiga si dheeraa ee xiisaha lahaa ee aan la yeeshay suldaan abubakar cilmi weber oo haatan isaguo khadka telefoonka nagula hadlayay magaalada boorame tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan lamid a amaba waraysi kanoo kala intaynu dib ugu kulmi doono waa cali xalaadho dhammaantiin beydi kaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo